بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني قصة لوط عليه السلام عشر كانوا عشر قصة حاد وحينو ولي كل حجرنا قضب كي آيادها عينو كجهد ليني وحينو قصة هذا لني آياده في سورة عراف casharkan waxaan kaga hadlaynaa aayadaha ku soo arooray fi suurati huod calayhi salaam allah subxaana wa tacaala wuxuu ka sheekeeyey bacd alambiyaa nabiyullaahi nuux iyo huud iyo kabacdi saalix iyo nabiyullaahi ibraahim oo malaa'igtii inta soo martay waxa weeye loogu bishaareeyey isxaaq iyo yacquub isxaaq wa min waraai isxaaqa yacquub marka malaa'igtaas nebiyullaahi ibraahim markay u yimaadeen rag dhallinyaro ah oo qurux badan bay isugu soo sawireen oo way ugu yimaadeen iyagoo suuratu bashar leh wuxuu mooday marka dad marti ah neef dibi buu u qalay u solay wuu u keenay markay arkay inayna cunayn buu cabsaday kabacdina waa u sheegeenoo waxay yidhaahdeen waxaan nahay rusul allah subxaana wa tacaala u diray innaa ursilnaa ilaa qowmi luud ee waxba ha baqin kabacdi markaa nabiyullaahi ibraahim ayaa markaa la hadlay oo yiri inna fiiha luuda waxaa la jooga nabiyullaahi luud see loo halaagayaa kabacdina way u sheegeen oo u caddeeyeen isaga in la badbaadinayo calaa kulli xaal marka halkaas ayaa markaa waxaa lagu yidhi aakhirkii yaa ibraahiimu acrid can haada inahu qad jaa amru rabbik wa inahum aatiihim cadaabun gayru marduud waa la cadaabayaa baa lihi kuwaas waxa weeye ilaahay baa xukumay ka leexa baa lihi kabacdi marka qisadii nebiyadii rusushii waa soo tageen malaa'igtii waa ka soo tageen ibraahim waxay u yimaadeen markaa luud marka allah waxa uu yidhi halkaana qisadiis ka bilaabanaysaa walamaa jaa'at rusulunaa luudan sii'a bihim walamaa goortii jaa'at ay u timid rusulunaa rusushayadii ay malaa'igtii luudan luud ay u yimaadeen iyagana isagana waxay ugu yimaadeen calaa suurati bani aadam oo rag bay iska soo dhigeen dhallinyaro ah oo qurux badan baa li ilaahayna waxa weeye shakligu isaga allah baa siiyey waa awoodda ilaahay inay malaa'igtu bashar isku soo ekaysiiyaan si nebigaba uu jibriil ugu imaan jiray isagoo nin caadi oo qurux badana marka walamaa jaa'at rusulunaa luudan sii'a bihim waa la xumeeyey nabiyullaahi ay luud ay majii'a ay yimaadeen bisababi majii'ihim ayuu xumaan dareemay oo wuxuu is yidhi nimankii imtixaankaabaa hadda imaanaya see baad yeelaysaa marka caawo waa murugood wadaaqa bihim darcaa waxaa weeye waa ciriirtoomay xagga awooddana darcan ay daaqatan xagga daaqada iyo awooddana ciriiri buu dareemay waayo ma difaaci karo oo awood uma hayo wuuna og yahay inay qoomkaani daynaynin wiilashan caawa oo haddayba arkaanba ragba hadday arkaan waxa weeye shaydaankiibaa waxa weeye balaayo ku kicinaya ma joogsanayaan isagiina ma hayo sida uu tilmaami doono ciidan iyo awood iyo rag ka difaaca ma hayo wadaaqa bihim darca wa qaala haadaa yowmun casiib waa calaa calay marka haadaa yowmun casiib weye maanta waa maalin adag oo aad iyo aad dhibaato u leh waa maalin dhibaatadeeda iyo mashaakilkeedu badan yahay weeye maanta macnaha dhib baa ii timid oo waxa weye arrintan dhib weyn buu dareemay in martidiisii la dhibaateeyo waada yowman casiib waa kuwaan marka iyagioo yimid oo ordaya sidii uu u malaynayay ay noqotay way yimaadeen allah waxau yidhi wa jaa'ahu qowmuhu yuhracuuna ilayh wa jaa'ahu waxaa yimid qowmuhu ay qowmu luud qoomkiibaa soo yaacay markay ogaadeen inay martidu u timid oo waxay leeyihin culummadu naagtiisa ayaa u akhbaari jidhay markay marti u timaado oo meeshay ku khayaantay weeye wa jaa'ahu waxaa yimid oo nabiyullaahi luud u yimid qowmahu qoomkiisii oo yuhracuuna ilayhi la dedejinaya ay israa degdegaya oo sidii wax la dedejinayo oo la dabada laga riixayo oo kale oo degdeg u soconaya u yimaadeen ilayhi xaggiisa yuuraacuuna ileyh markaasuu la hadla qaala yaa qowmi haaulaa'i banaatii hunna adharu lakum faataquu allaha walaa tukhzuuni fii dayfi alaysa minkum rajulu rashiid qaala waxau yidhi yaa qowmi tolow tolkayow waxa weeye haaulaa'i banaatii hunna adharu lakum wa kuwaa gabdhahaygiiye iyagaa idiin nadiifsane guursada marka halkan laba tafsiir ku jira culamada qaar waxay leeyihiin wuxuu leeyahay banaatii ay gabdhahaygan idiin guurinaya iska daaya ragga qaarna waxay leeyihiin maya waxaa laga wadaa waxa weeye dumarkii iyo gabdhihii aad haysateen oo xaasaskiinna ahaa ayaa idiin wanaag badan oo ile waxay yidhahdeen sida mujaahidi ay yidhaahdeen nebi kasta ummaddiisa wuxuu u joogaa biminsilati al abbi marka ummaddiisii weeye marka dumarkii oo wanaagsan baa idii jooge iska daaya waxaan aad raadinaysaan wax fiican ma ahe qaala yaa qowmi haaulaa'i banaati hunna adaaru lakum faataquu llaaha alla ka cabsada walaa tukhzuunii fii dayfi waxa weeye anigana ha igu xumaynina martidayda oo khizyi iyo dhibaato ha igu samaynina oo haddee malaa'igt aad maaragtay martidaydii hortayda ku xumaysaan dee waa khizyi iyo dhibaata waaye waa dulayn weeye hay dulaynina anigana ha walaa tukhzuunii fii dayhi ay fii sha'ni dayhi martidayda xaalkeeda ha igu xumaynina ha igu dulaynina dhibaato ha u geysanina ilaahay ka cabsada walaa tukhzuunii fii dayhi alaysa minkum rajulu rashiid miyuunan idinku jirin nin wax garanaya rashiid oo caqli lah oo macnaha wax garanaya oo maaragtay garanaya wanaagga oo xumaantan idinka celiya ama dareemo maaragtay dadkan martidaa dhibta loo geysanaya inay wax xun tahay war waxaan xumaantaad isku wada raacdeen wax caqlileh idinkuma jira miya ma jira miyaa mid caqli leh oo warkayga maqla oo yeeloo adeeca oo markaa xumaantan idinka celiya wax caqli wale idinkuma jiraan miyaa kulligiin ma isku mid baatiin wey alaysa minkum rajulu rashiid maxay ku jawaabeen marka bal jawaab xumadooda fiiri allah waxa weeye mar alla markuu yidhi alaysa minkum rajulu rashiid qaaluu yaa luudu innaa waxa qaaluu yaa luudu laqad calimta maa lanaa fii banaatika min xaqin haa laqad xaqiiqee calimta waad ogaatay maa lanaa fii banaatika min xaqin inaan annaga dumar rabin macnaha wax xaqa iyo wax ula jeeda ah dumar waxa weeye ma doonayno macnuhu waxa weeye baran culummadu waad ogtahay inaanu annagu dumar rabin oo dan kama lihin shahwana nooma hayso waxaan rabnaa rag wey haa waa sixran yihin waa dad sixran wa haa marka laqad calimta maa lanaa fii banaatika min xaqin wa innaka lataclamu maa nuriid waad og tahay annagu waxa aan doonayno haa rag unbaan rabnaaye annagu dumar ma rabno waa caddaysteen marka marka nabiyullaahi luud calayhi salaam ciidan ma hayo rag ma haysto atbaac ma haysto martidiina halkaanay soo fadhiyaan way isku marka dooddaa dhex maraysa martidii waa eegayaan martidaanna wakaa waxa weye waa malaa'ig weeye marka waa la isku kadsoomayaa iyaguna waxay u yimaadeen inay halaagaan iyaguna waxay rabaan inay waxa weeye dabay raadinayaan oo xumaan bay rabaan faaxisho inay ku sameeyaan bay rabaan wayna kala taclamu maa nuriid waa calacalay marka nabiyullaahi luud waxa uu yidhi markay yidhaahdeen wa innaka la taclamu maa nuriid qaala low anna lii bikum quwatan ow aawi ilaa rukni shadiid qaala waxa uu yidhi luud low anna lii bikum quwatan hadday ii sugnaan lahayd dhexdiinna awood oo macnaha cid xoog leh haddaan maanta haysan lahaa oo rag uu garabkayga taagnaan lahaa aan idinku difaaco waan idinka difaaci lahaa weye waxaa xumaantaa samaynaysaan waa idinka celin lahaa ow aawi ilaa ruknin shadiid macnaha haddaan qabiil aan ku tiirsanahay oo xoog leh oo waxa weeye aan eh, ka mid ahayna hadduu jiri lahaa dee iyagaa ii hiilin lahaa maanta laakiin hadda atbaacna ma haysto ii hiilisa qabiil ii hiiliyana ma haysto keligay baana ahay waa calaacal waay marka saasuu calaacalay nabiyullaahi luud calayhi salaam marka macnuhu maaha bay yidhaahdeen culummadu inuu awoodda ilaahay uusan aaminsanayn wuu aaminsan yahay awoodda ilaahay oo ilaahay inaan cid xagga rabbi buu ku tiirsan yahay ilaahay baana u hiilinaya laakiin sida maxsuuska ah oo caadiga ah haddii qofku uu ciidan haysto laguma degdego marka wuxuu leeyahay haddaan haysan lahaa maanta rag igarab taagan waa dagaal baan idinla geli lahaayoo waa idinka celin lahaa xumaanta aad samaynaysaan sidaa daraaddeed ba xadiis saxiixa waxa ku sugnaaday bukhaari iyo ay warinayaan iyo muslim iyo wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yakfir allaahu luud gafar allaahu luud ilaahay hau- ha u dembi dhaafo waxa weeye innahu eh, in kaana la ya'wi ilaa rukni shadiid waxa weeye rukni adag buu ku tiirsanaayo ilaahay baa u ahaa hiil oo waxa weeye waxaan kale wax macnaa oo ay leedahay ma jirto riwaayadda imaamu tirmidi iyo warinayaan oo iyadana xasana xadiidkaas laftigiisa oo maaragtay ka mid a aakhirkeeda waxa uu nebigu ku yidhi inta hore waa isaga mid yarxamullahu ka bilaabanaya raxima allaahu aakhirkeeda nebigu wuxuu yidhi ee, wixii ka dembeeyey nebiyullaahi luud lama soo dirin nebi ilaa waxaa laga soo diraa waxa weeye cidda halkaa degan reerka ugu xoog badan oo ugu badan ayaa laga soo diraa si ay maaragtay ay u difaacaan lanna dadka qaar baa waxay ku difaacayaan casabiya nebigaba calayhi salaatu wasalaam waa tii abu aalib adeerkiis diin kuma difaacayne qabiil buu ku difaacay marka waa wax jira waay marka low anna biku- bikum quwatan ow aawi ilaa ruknin shadiid markaasaa malaa'igtii hadasha Qaa- malaa'igtii baa hadashay marka oo aawi ilaa ruknin shadiid qaaluu yaa luudu innaa rusulu rabbika lan yasiluu ilayk qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii yaa luudu luudow innaa anagu waxaan nahay rusulu rabbika rusul ilaahay soo dirayaan malaa'ig baan nahay lan yasiluu ilayk oo macnaha annaga halaagooda ama naloo soo diray adiga dhib kuu geysan mayaan lan yasiluu ilayk adna dhib kuu geysan mayaan annagana dhibaato nooma geysan karaan lan yasiluu ilayk mal xallu marka bishaara u timid oo nabiyullahi luud waa loo bishaaray qomkan waa la halaagayaa maxaa sameeyaa marka fa asri biahlika biqidcin min alleyli fa asri guuree biahlika ahalkaaga la guuree biqidcin min alleyli ay jus hameenka ka mid ah qidac min alleyl ee qeyb hameenka ka mid ah hameen bar guure oo waxa weeye soco hameennimo socda ha biqidci min alleyl walaa yaltafit minkum axadun ila imra'atak walaa yaltafit yuu daymoonin oo gadaal soo hiirinin axadun walaa yaltafit minkum axadun mid idinkayda ka mid ah ila imra'ataka xaaskaaga mooye haa ila imra'ataka marka laba meeloodba istinaaga waa loo celiyaa ila imra'ataka haddii qiraa'ada la kordhigo oo hadda qiraa'adan aynu aqrinay ila imra'ataka la yidhaahdo istinaaga waxaa loo celinayaa fa asri biahlika oo halkaas markaas ma- waxaa laga dhigayaa halkaa inay ku xiran tahay oo fa asri baa istinaaga laga soo reebayaa mafcuul baa laga dhigayaa fa asri biahlika laakiin qiraa'ada abu camar yaa waxay odhanaysaa oo waxa iyadana qiraa'ad sabca ayaa waxay akhrinaysaa ila imra'atuka oo godaysa haddii la godo marka istinaagu wuxuu ka soo harayaa axadun ayuu ka soo haraya fa- walaa yaltafit minkum axadun ila imra'atuka halkaasaa laga soo reebayaa oo waxa weeye ay noqonaysa ee xaaskaagu gadaal bay soo eegaysaa oo iyada halaaggaa ku dhacaya oo waxa weye innahu musiibuhaa maa asaabahum waxaa asiibaya oo sha'nigu yahay musiibuhaa waxaa asiibaya xaaskaaga maa asaabahum ay ciqaabta ku dhacday bay la wadaagtaa laanno isku diin weeye gaalad weeye waxaasay qarsanaysay iyagay ka mid tahay waay innahu musiibahaa maa asaabahum ina mawcidahum asubxu ballantoodu waa waaberiga weeye alaysa asubxu biqariib miyuuna dhowayn aroortu waa dhowdahay waay waxay leeyihin culummadu markii la yiri ina mawcidahum asubxu ayaaba nabiyullaahi luud wuxuuba jeclaystay hadda in la halaago saa la alaysa subxu biqariib subxu se uma dhowa so wax dhow ma aha adugu kaxee baa lay guureeya oo meesha ka dheeraada dadkan waa la halaagayaa dhibaatada ku dhacaysa gadaalna ha soo eeginin waa kan marka qaabkii loo halaagay iyaga oo halaagii ku dhacay waa kan allah waxa uu yiri alaysa subxu biqariib فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله وحويري فلما جاء أمرنا مركي أمر كي يمد أي حكم كي ربي مركو يمد وواقي بريي أو إقابتي كبلابطي جعلنا وحانو يلني caaliyahaa ay meeshii ay degganaayeen quraa qowmaluud saduum iyo camuuriye iyo waxay leeyihin culammadu kor baa inta loo qaaday baa la soo afgembiyey marka caaliyahaa qaybteedii sare oo ay degganaayeen oo ay ku noolaayeen oo guryuhu uga dhisnaayeen oo iyagii soconayeen ayaannu waxaannu ka yeelnay saafilahaa midda hoosaysa oo inta kor loo qaaday baa geb dhulka lagu siiyey marka intii hoosaysay baa soo kormartay waa la debagediyey maadaama iyagu camal xun oo debagedisan la yimaadeen iyagiina waa la debagediyey oo rag rag looguma talagelin dumar iyo rag baa la isugu talagalay alaahay isugu talagalay iyagaa debagediyey oo rag wax ka raadiyey iyagiina marka ciqaab debagedisan baa lagu sameeyey jacalnaa caaliyahaa saafilahaa maxaa loogu daray wa amdarnaa calayha xijaaratan min sijiilin manduud wa amdarnaa waxaan ku kaawinay weeye oo sidii roob camal ugu soo da'ay waa cadaab weeye roob maaha caadiya waa cadaab dhagxan roobaa lagu soo daadiyey wa amdarnaa calayha markii la debagediyey ayaa samada dhagxan lagaga soo daadiyey xijaaratan dhagxan baanu ku soo daadinnay min sijiilin sijiilku waxa weeye waa dhoobada la dubo oo la karkariya wa oo adag oo dhagax aad u adaga ayaanu ku soo daadinay manduudin ay lagu kabisay oo waxa weeye isdul huushay oo mutaraakiba oo macnaha la iska dabageeyey sida roobka oo kale isaga daba timid oo markaa waxa weye dusha iska huushay ama culummadu waxay yidhahdeen mutataabica sida roobka isku soo raacraaca dhibcihiisu ayay isku soo raacraacday dhagaxba dhagax buu ka daba yimid markaasaa lagu raawiyey oo lagu kebisay iyagoo dhambaaba halkaa lagaga dhigay waa cadaabo musawamatan cinda rabbika musawamatan la calaamadiyey cinda rabbika rabbigaa agti laga calaamadiyey ay xijaaradii ayaa waxaa ahayd musawamatan ay xaala kownaha musawama mid mid waxa weeye la calaamadiyey oo ilaahay xaggii laga calaamadiyey oo culamada qaar waxay yidhahdeen qadabu rabbi baa lagu calaamadiyey qaar magacyadoodii baaba lagu qoray ala dhagax walba qofku ku dhici lahaa wallahu aclam waa calaamadda musawamatan cinda rabbika rabbigaa agta ayaa laga soo calaamadiyey musawamatan cinda rabbik allah wuxuu ku khatimay wamaa hiya min adaalimiina bibaciid wamaa hiya min adaalimiina bibaciid laba macnoba culummadu waa u sheegeen in la yidhaahdo dhagxantaa qoomuluud lagu halaagay mid ka fog ma aha kuwan daalimiinta ah oo nebi maxamed oo ku dhibayo oo qurayshoo maka jooga iyagana in dhagxan lagu soo daadiyo ma aha wax dheer oo ilaahay waa ku soo daadin karaa iyagana dhagxantaas oo kale in la yidhaahdo oo hiya dhagxantii loo celiyo qaarna culummadu waxay yidhahdeen wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid ay meeshii ay degganaayeen oo waxa weeye la debagediyey mid ka dheer kuwan daalimiinta oo daalimiintu waa quraysh oo nebiga markaa dhibaya oo markaa la joogaa mid ka dheer oo ka durugsan maaha waayo waa meeshaan hadda ay sii maraanoo allahna uu yidhi wa innakum latamuruuna calayhi musbixiin wa bileyl afalaa tacqiluun markay shaam u socdaan oo dhulkaas waxa weye bayt- baytulmaqdis iyo u socdaan oo maka ka baxaan way sii mari jireen oo waxa weeye eh, baxru mayit baa la yidhaahdaa bad baa meeshii noqotay marka meelihii ay deganaayeen bay sii mari jireen iyadoo baaba'san oo guban oon cidina deganayn oo baabaa oo uraysa ayay sii mari jireen marka kama dheera weeye waa dhulkan hadda urdun qayb ka mida weeye marka wamaa hiya min adaalimiina bibaciid ay meeshii lagu halaagay kuwan dhaalimiinta oo nebi maxamed oo ku dhibaya kama dheera wa may ku cibro qaataan weye marka kuma cibro qaadanayaan calaa kulli xaal qisatu nabiyullaahi luud calayhi salaam qur-aanka aad bay ugu soo noqnoqotay waynuna arki doonaa suuradaha kalena marka waxaa inoo faa'iideynaysaa aayadahani in lagu cibro qaato dadkaas waxa weeye dhibaatada ku dhacday iyo xumaanta ay la yimaadeen maantana caalamka aad iyo aad ugu badan waa meesha marka culummadu ka soo qaateen in waxa weeye dhagxan lagu dilo waa meeshay ka soo qaateen aayadahaas weeye nas'alullah asalaama walcaafiya ilaah naga badbaadiyo laakiin qof walba oo muslima waxaa la rabaa arrintaa inuu aad iyo aad isaga ilaaliyo weliba khaasatan dadka hadda qurbaha jooga inay ilmahooda waxaa ka ilaashadaan oo ay ka dhaadhiciyaan ayaa muhiima walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin